haddii ilaa yidhaahdo berri sagaalka waxaa imanaya guddidii ka timi dubay ee la soo seexatay d b well berri bay imanayaan gola ay ka horjeedinayaan waxay kaloo weheliyaa investment camberigi investmentka labadaasba beri gola ay ka horjeedaan wixii su-aalaana xildhibaanadu waa weydiin karaan markaa beri sagaalka waa la imanayaa sidaa waa ogeysiis markaa beri ha loo diyaargaroobo waxaa kaloo cusub waxaad ogtihiin waxaad ogtihiin mandaqadda waxaa ka socda d b world golahana ansixiyey innaga ansixinnay golahana waa gola dastuuriya wuxuu ka wakiiliyahay shacabka somalilan buu ka wakiiliyahay golahani horeynu u ansixinnay